oo ilaahay intuu baryay id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum anii mumidkum waa fastajaaba lakum idinka ajiibo oo waxaa alla subxaana watacaala aayaadka qur-aanka ama ambiyadoo dhan markaa soo aragtay nebi kasta ilahay intuu baryey laga ajiiba arkaya suuratulambiya bal ambiya badan ku jirtaa halkaas akrisan doonta waxaynu tusaale u ah nabiyu llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu aleyh maalin maalmaha ka mida nin acraabi ah oo reer baadiyaa oo dhibaataysan baa jimcihii soo galay isagoo rasulku khudbayna yaa rasuula allah halaka almaalu wajaaca alciyaalu fadcu llaha lana yacni maalkii waa halaagsan ciyaalkii dadkii ehelkii waa gaajoodeen ilaahay noo bari farafaca yadayhi wadaca gacmuu kor u taagay markuu saa gacmaa u taagay weliba riwaayadka qaarkood waxay leeyihin samadaas oo dham waxay ahayd wax caadi ma saaray ee waxay ahayd maaragtay meel iska bannaan haw hawe madooba iska ahayd fasaara asaxaabu amhaala aljibaal buurihii baa waxay intay waxay kaceen doorriba intay kaceen sida buurahoo kale noqdeen fadadi waaweyn oo buuro oo kale ah weliba riwaayad kale waxay leedahay buur sarci la yidhahdo madiine xaggaa ka xigta ayaa fad ka soo booday halkaasaa daruuriyada ka soo booday markaasay samada ku samaysanta markaasay is uruurisa mimbarka isagaan ka soo degin oo khudbaynaya oo hadalkiisii wata ayaa wuxuu yihi falam yanzal can mimbarihi xataa ra'aytu almadara yataxaadaru calaa lixyati ilaa arkay buu yii roobkii ile guri iska cariisha buu ahaado daar weynoo maxaan kuraysa guryaheena masaajideena dawaweyn adag maahayne waxa weeye meel cariisho garhkiisii rasuulka ayaa biyii ka da'ayay markiiba salawaatu ullahi wasalaamu calayh taasi waa daliil weyn oo kutusinaya ilaahay subxaana wa tacaala joogitaankiisa iyo weliba inuu aqbalayo addoomihiisa baryaya jimcihii labaad baa nin caraabiya hadda halka ka soo galay ma isagii ama mid kalaa mid baa halka ka soo galay ya rasuula allah tahadama albina ila usbuuc dhan baan hoogi socday tahadama albinaau wagariqa almaalu fadcu allaha lana farafaca yadayhi waqaala allaahumma xawaalayna walaa calayna wuxuu yihi ilaahadow rasuulka ilaahadow waxa weeyaan dhismi waa burburay dee roobka intuu si aada u dahay ayuu dee maarata waxyaalu keenay marka hadduu usbuuc dhan dhisma socdo gurihii waa dumeen maxaan ku lahay maalkii waa qarqoomay ilaahay noo bari markaasuu gacmaa intu kor taagay wuhi allahuma xawaalayna walaa calayna allah hareeraha iyaga hareeraha markaasa riwayadka qaarkood waxay leeyihin markuu saa farta uu ishaaro yidhaha hareeraha iyagoo saa yidhahdo ayaad moodaa inuu amar siiyeyba oo daruurtiiba xaggaasa ku adfarta qaarna xaggaasa qabta sida ilahi subxana watacala waa aqbalayo rasuulka salawatu ullahi wasalaamu calayh way fara badantay marka oo waxyaabahaso dhan waxay kutusinayaan aqbalka la aqbalayo qofkii ilaahay bariyey ee laga ajiibayo ayaa wuxuu tusaale u yahay wujuud ullah alla inuu joogo ku maqlayo ku ajiibayo aayaadka ambiyada lagu xoojiyo mucjizaadka la yidhaahdo oo dad badan ay arkeen oo burhaan xoog badan ah ama xujo aad u adag ah ee cid soo dirtay rusul inay jirto oo ilaahay markuu mucjizo keenayo oo rasuul ku ayidayo macnaheedu waxa weya rasuulka waa la soo dirsaday rabbi soo dirsaday baa jira isagaa mucjizadii muujinaya waa shay daliil waadix ah oo nabiyullaahi muusa calayhi salaam ayaa wuxuu ku dhufanayaa inta loo waxyoodo ayaa usha wuxuu ku dhufanaya baddi isagoo cadowgii daba socdo fa awxaynaa ilaa mu ilaa muusa an idrib bicasaaka albaxra fanfalaq fakana kulu firqin kadawdi alcadiim waazlafnaa sama alaakharin ku dhufaanay mar ku dhuftay waxay noqotay baddii dhamayd waxa u kala baxday laba buurood oo hirarkii badda ayaa buuro noqday dhexbaadkeeda ka baxeen waa mucjizo rabbaaniya oo ciddan u waxyooto allah oo amarka siinaysa dadkan la socdaan ay arkayaan oo maqlayaan oo waxyigii ilahay ku socdo saasaa la yidhi markaas ku dhufanaya ay u jeedaan oo arkayaan taas baa waxay tahay dalaa'il ku tusinaya ilahi subxana watacala wujuudkiisa sidoo kale nabiy llahi ciisa wa wuxii ilmawtaa biidni illah idanka ilahay wax ku noolaynayay qum biidni illahi ba odhan intuu qabriga yimaado wuxuu iska dhacaya oo qofkan meydka dhintay istaag ka istaagaya ilaa idankiisa nabiyu llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo nimankii ay diidan yihiin gaaladaa oo kasoo horjeedaan oo la dagaalamayaan oo bay marba haddana waxay weydiinayaan haddi aad wax isku hayso oo aad xaq tahay bal wax mucjizo ah oo aanu kugu rumayno oo kugu qaadanno noo sheeg markaasaa dayixiyo halka arkayaanoo waadixa habeenimay ujeedaan ayaa la kala dilaacanaya ikhtarabat isaacatu wanshaqa alqamar markaasuu wuxuu kala dhacay laba buurood oo maxaan ku dhahay maka hareeraheeda ah markaasay indhaha ku hayaan wixii halkaa kala furay iyagoo aayaadkiina weydiiyeyba alla subxana watacala aayaadka keena arrimahaas oo dhan waa adilla maxsuusa ah oo la taaban karo oo lagu garanayo allah subxaana wa tacaala joogitaankiisa oo iyadoo runtii aanay u baahnaynba hadda inaad loogu dheeraado masaa'ilka kaleoo ku saabsan oo sharaxa aada ugu dheeraaday oo tawxiid alimaan birububiyatihi alimaan biuluuhiyatihi arrimahaas o dhan waxa wey hore noga soo hadalnay sharaxada iska akrisan doona laakiin waxaynu isyar dul taagaynaa waliimaanu billahi tacaala calaa maa wasafnaa yuhmiru lilmu'miniina hamaraatin jaliya qofku markuu ilaahay rumeeyo oo sidaa loo soo sheegay ilaahay uu rumeeyo oo sharaxu kaga soo hadlay halkaa waxaa ka soo baxaya markaa himaar iyo midho ayaa ka soo baxaya fawaa'id baa laga goosanaya fawaa'iddaa waxaa ka mid a taxqiiqu tawxiid illah tacaala tawxiidka alleh oo markaa la xaqiijiyo baxaysu laa yatacallaqu bigayrihi rajaa'an walaa khawfan walaa yacbudu gayru markuu qofku tawxiidkii buu xaqiijinaya markaasaanu cid kale ku xidhmaynin wax ka rajaynaynin cid kaanu ka cabsanaynin cid kaanu caabudaynin markuu tawxiidka afarta aynu usoo sheegnay u rumeeya wujuudka alleh oo iyada aan saa u fogayn rububiyada ilahi subxaana watacala rabbinimadiisa uluuhiyadiisa asmaa wa sifaati markuu barto faa'iidada koowaad aynu gaarina maxay noqotay qofkaasi qof iimaan leh oo caqiidadiisu weyntahay baa soo baxay oo allah unbuu rajaynaya allah unbuu ka cabsanaya allah unbuu caabudaya marka wuxuu noqonaya qof muma'in albaal ah ayuu soo baxaya faa'iidada labaad waxay noqonaysaa kamaalu maxabat illahi tacaala jeclaanta alle subxaana watacala jeclaadoo dhammaystiranta wa tacdiimihi iyo weynayn uu weyneynayo bimuqtadaa asmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculyaa yacni weynayn uu weyneeyo oo say keenaysa maxaan ku dhahay asmaada alle wan wanaagsan iyo sifaadkiisa sarsare baa iyara meesha ka imanayso oo marka wuxuu noqonaya qofkii inuu jeclaado alle subxaana wa tacaala jeclaado inuu alle weyneeyo ayaa ka soo baxaysa taasaa soo baxaysa ta saddexaadeen faa'iidaynu gaarina waxa weeyaan waa taxqiiqu cibaadatihi bificli maa ama umira bihi waijtinaab maa nuhiya canhu maa amara bihi taxqiiqu cibaadatihi cibaadadii allah uu xaqiijiyo oo muxuu ku xaqiijinayaa bificli maa amara bihi wuxuu amray alle subxaana wa tacala samayntii iyo waijtinaabi maa nahaa canhu wuxuu reeba ka haro taasina waa saddexaad oo markii tawxiidka uu fahmo waxaa soo baxaya inuu muujiyo oo dhabeeyo cibaadadii alle subxana watala ila allihii baratay markaad allahaagii baratay awaamirtii baad la imanaysa wuxuu kaa reeban ood ka hadhaysa waayo marka intaa waxaan ku dhaafaynaa alimaan an tu'mina billahi waxaad u imanaysaa wa malaa'ikatihi waa in la rumeeya malaaigti malaigtina waa in la rumeeya alla subxana watacala arkaantii baanu tirinay malaa'igtu maxay tahay waa caalam haybi ah oo allah subxaana wa tacaala uu abuuray ilaahay bay caabudayaan ma laha sifaatu rab iyo sifaatu uluhiya midna ma laha maxaa laga abuuray malaa'igta yaa ii sheegaya malaigta maxaa laga abuuray ya nuur baa laga abuuray khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur buu xadiidku ahaa nuur baa malaa'igta laga abuuray waxaana alla subxaana wa tacaala uu siiyey hoggaansan dhammaystiran amarkiisa ay hoggaansan yihiin iyo awood ay wax ku fuliyaan waa junuud araxmaan ciidanka ilahay wey malaa'igta amarka ilahay bay ku shaqaynaya maxaa u daliila waman cindahu laa yastakbiruuna can cibaadatihi walaa yastaxsiruun yusabixuuna allayla wاnnahaara laa yafturuun ma daalayaan habeen iyo maalin waa tasbiixsanayaanoo dee shahwaba laguma abuurine waa tasbiix iyo taxmiid iyo ilahay weynayntiisa bay kuwa shaqaynaya cadadkooda ma la garanaya ya cadadkooda ma koobna laa yuxsin ila allah allama cid kalama koobi oo saxiixinka waxaa ku sugan qisadii israa almicraaj rufica lii bayt lmacmuur fi sama bayt lmacmuurkii baa lay kor yeelay marka waxaa ku tukadaa kula yawmin sabcuuna alfi malag toddobaatan kun oo malag baa maalin kasta gala hadday galaan oo markaa ka baxaanna kuma soo noqdaan aa kulli yawm marka de waa waa farabannaanshahooda wax la koobi kara maaha ilahay un bay ukoobayi aadkoodu aad bu farabadan yahi qudrada weyne cadiimka ilahay uu leyahay baynu markaa rumaynayna baynu markaa ku garanayna iimaanu bilmalaaika marka laleeyahay waa malaa'ikatii waa in aad rumaysa an tumina waa inaad rumaysaa billahi rumaysaa wa malaa'ikatii rumaysaa maxay keenaysaa rumaynta maxaa looga jeedaa afar shay waa inaad rumaysaa afar shay waa in lagaa helaa afar shay la soco ko aliimaanu biwujuudihim horta inay joogaan waa inaad rumayso oo malagta waa inay joogta waad rumayso laba aliimaanu biman calimnaa ismahu kaynu ogaanay magaciisana waa inaynu rumaynaa sida jibriil oo kale kaynaan magaciisa ogayna ijmaal iyo duuduub baynu rumaynaynaa malaa'ig inay jirto wixii kitaabka lagu shegayna waad rumaynaysaa wixii kitabka lagu shegay waad rumaynaysaa ko ta saddexaad waxaa weeye aliimaanu bimaa calimnaa min sifaatihim inaan rumayno waxaan ogaanay oo sifaatkooda ka mid ah mathalan sifatu jibriil waa laga warramay oo inuu rasuulku wuxuu sheegay inuu ufuqaa koonka markaa uu qariyey isagoo leh sitt sittu mi'ati jinaax lix boqoloo garab isagoo leh ayuu ufuqa qariyey oo hawada maarata samada hareeraheeda uu qariyey ta macnaa waa waa sifa rasuulku u sheegay sifadan waa la rumaynaya waa rumaynaya waxaanu rumaynaynaa malaa'igtu inay hay-atu rajul oo kale qof bani aadan heed inay qaadato oo maxaan ku isku shabahdo oo ilahay qur-aankiisa ku sheegay fatamahala laha basharan sawiya oo markii loo soo diray maxaan ku dhaha maryamo loo soo diray bashar baa loosoo bashar muuqaalkeed buu lahaa waxaynu haynaa xadiidka inoo iman doona xadiisu jibriil rasuulka yaa u yimi ya nin baa u yimi rajulun ka dharcalal shadiidu bayaad siyaar shadiidu sawaad shacab laa yulaa caleyh athar safar walaa yacrifu mina axad nin baa iska yimi halka dhalacdacad oo aan daal ka muuqan oo boor ka muuqan laakiin nin caadiya maahayna muxuu ahaa jibriil maxaa dayay inuu jibriil ahaa awka xagga dambe waa ka sheegay inahu jibriil ataakum rasuulka sheegay marka waxa weeyaan tilmaamaha axaadiisu ay sheegtay ee qur-aanka lagu sheegay ee loo- lagu sifeeyey malaa'igtana maxaa lagaa rabo inaad rumaysa waajib oo haddaad sifa ka mid a diidid waad ku gaaloobaysaa waayo dee takdiib bilqur'aan baad noqonaysa marka qur'aanka inaad beerisay iyo axaadiis iyo hadigii rasuulka inaad beerisay kow waxaa kale oo la doonaya ta afraad waxa weeyaan aliimaanu bimaa calimnaa min acmaalihim inaan rumayno waxaan ka ogaanay oo acmaashooda acmaashay u kaciyaan oo hadda aayadaynu akrinay maxaa lagu sheegay yusabbixuuna soo lama odhan yusabbixuuna yusabbixuuna leyla wanahaar laa yafturuun soo maha marka waa acmaashooda inay tasbiixsanayaan acmaashooda ka mid tahay markaad waynaad rumaysaa inay tasbiixsanayaan oo ilaahay caabudayaan leylan wanahaar wax daala iyo futuur iyo noogisna aanay lahayn acmaal gaargaara inay kala leeyihiin qudheeda waad rumaynaysaa oo jibriil oo kale waxaa loo aaminay waxyigaa loo soo dhiibay rususha waxyigaa loogu soo dhiibi jiray waa qodob mikail waxaa loo wakiishay xagga maaragtay madarka iyo wax soo saarka inbaadka iyo roobka ee israafiil waa malagga maxaan ku leh afuufaya suurka cinda qiyaami saaca iyo bacthi alkhalqi ee malakulmowt waa ka loo wakiishay biqabdi arwaax malakulmowt laakiin meeshay ka yidhahdaan cazaa'iil iyo azraa'il intaas waa iska israa'iiliya malakulmowt cazaa'iil lama yidhahdo malakulmowt baa qur-aanka inoo sheegay ملك ملك الموت الذي وكل بكم صومين مركا ملك ملك الموت بالي هذا عزرائيل ما يدري وايي آه وحجرة مالك وقرأوا شيء ونادوا يا مالك صلى مالك أسواكما يا خزن ركا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وأمامك و- وحوي مالك حكيمتها هي مالك ماشي لها نار نار طبعا هي نار توي طبعا هي نار نار عندك هي وايي وحكم إذا مثلا ee kuwa loo wakiishay maxaan ku dhahay ee riximka qofka dumara oo caruurtii iyo waxaa markaa hadhowta la la suure suurayntu dhammaato ee bacatha allahu ilayhi malakan markaasaa waxaa lagu amraa bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun aw saciid hawshaa marka loo diray wey oo waa hawl guto oo la imanaya weeyaan waxaa ka mid a kuwa malaa'igahoo acmaasha bani aadamka ilaaliya oo masalan kuwa garbaha saaran ee yani qur-aanku uu sheegay ayaddii maxay ahayd maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid wakaa marka arrimahaas oo dhan baa lagaa doon rumaysa afartaa qodob marka waad rumaysa afartaa iska ilaali waa lagu su-aali doonaa saynu iimaankiiba thamaraadkiisa aynu ogaanay iyo rumaynta iimaanka aan rumaynayna afar qodob buuna iimaanku ahaa quliisu muxuu ahaa wujuud ullahi iyo iyo maxay ahayd kale lowdada audu billahi min shaitan haye rububiyati maanta maku cunayna rububiyati haye asmaa wa sifaati haye uluhiyati ma dhaafteen yana hala socota la soco marka la yidhaahdo malaa'igta rumaynteedan imisay soo soo galay afar qodob baa soo galay haye maxaynu nidhi iska jirta ka rumaynta aynu rumayno oo aynu saa u ogaano oo afartaa qodob aynu soo sheegay aynu rumayno waxaa soo baxaysa marka haddaba simaartu markaa maxay tahay qofkii wax la goosanayo fawaa'id iyo midho la dheefaya ayaa jira waxay tahay fawaa'idu kow alcilmu bicadamati illahi tacaala yani ogaansho ilaahay weynaanshiisa aynu ogaanay iyo wa quwatihi wa sulطaani alla awoodiisa weyn iyo maxaan ku dhahay xujadiisa weyn iyo waayo cadamatu lmakhluuq maxay kutusinaysaa cadamatu lkhaaliq makhluuqu hadduu weyn yahay maxaa laga qaadanaya ilahay inuu weyn yahay soo maali haddaan yidhi waxaa la hayaa maalin kasta toddobaatan kun oo malag oo guri gala oo baytulmacmuur la yidhaahdo oo intay galaan ku cibaadayso haddana xag kala uga baxa yawmiyan maxaad umaanaysa maxaynu markaa ogaanay ilaahay subxaanahu watacaala cadamadiisa weynaanshiisa haddii makhluuqaadkiiba saa yihiin oo weliba halkii malaga inoo sheegay inuu yahay sitatu miatu jinaax lix boqol oo galab oo saddex ufuq uunka o dhan u ka qariyay rasuulka maxaa markaa halkaad ka qaadanaysa allihii abuuray inuu yahay alla weyn oo cadiima subxana wa tacaala kow talabaad waxa weeye ilaahay mahadintiis baynu ka qaadanaynaa ayo shukrnag ilaahaynu ku mahadinno calaa cinaayatihi bibani aadama saw u barbaarinayo u dhaqaalaynaya bani aadamka oo saw u dhaqaalinaya maxay tahay waxaytu wakala min haaulaa'i almalaa'ika man yaquumu bixifdihim wa kitaabati acmaalihim ilaahay wuxuu u wakiishay malaa'igtii kuwa maaragtay xifdinaya dadkii bani aadamkaa oo acmaashooda qoraya marka waxa weeyaan xifdintaa lagu ilaalinayo malaa'igtaa ku ilaalinaysa oo maxaan kule waardiyahay kudul saaran qudheeda waxaa laga qaadanayaa inaynu ilaahay ku mahadino subxaanahu wa tacaala oo allaha saa inoo ilaaliyey ee maxaan ku dhahdaa inoo soo diray malaa'igta xifdigeena ku jirta kiraaman kaatibiin yani oo ah kuwa wan wanaagsan oo sharaf leh oo ilaahay ammaanay taana waa laga qaadanaya ta saddexaad waxa weeye fawaa'idda saddexaad malaa'igta aynu jeclaano maxabatu malaa'ikati calaa maa qaamuu bihi min cibaadati illah jacayl aynu jecaylna malaa'igta hawsha ay u qumayaan oo ah ilahay caabuditaankiisa wada wa isku xidhannahay malaa'igti inagu ilahay baynu caabudayna malaigta ilahay bay caabudayaan marka unka o dhan meel buu wada socdaa meel buu wada jihaya oo ilahay baa la wada caabudaya marka waxa weeya waa isku xidhannahay marka malaigtuna waa waa malaigta xitaa waa ducaynayaan oo dadka mu'miniinta bay u ducaynayan sida suuratulkaafir ayaa lagu sheegay ducay ku jaagan tahay oo malaigta waa ducaynaysa iyaga ilahay bay caabudayaan inaan jeclaano marka waxa weya waa qodob kale qodob kale weeyaan inaan jeclaano dadka qaar baa waxay diidan yihiin oo kuleeyihiin malaa'igtu maaha wax jidh leh oo maaragtay muuqaal lahoo yani maxaan ku dhahdaa suuro lehe gebigoodaba waa quwal khayr oo waa wax khayriyahoo maaragtay qarsoon oo makhluuqaadka maaragtay ku qarsoon waa shay khayr oo qarsoon bay yidhahdeenoo macnaha waxay rabaan meesha ka saaraan wax malaa'igahoo maxaan ku dhahdaa muuqaal leh oo maxaan ku dhahda diba ku runaya istaagi karto oo socon karto wax samayn karto saas ma jirta bay yidhahdeen laakin taasina waa takdiib ilahi subxaana wa tacala kitaabkiisa la beeniyey iyo sunihii rasuulka oo ilahay baa qur'aankiisa ku sheegay alxamdu lilahi faatir asamaawaati walardi jaaciy almalaaikatu rusulan uli ajnixatin mathnaa wathulaatha warbac uli ajnix waa kuwa garbale baa layidhi wax garbale sow jir ma laha jir bay leeyihin jirkood ruuxdu waa ka samaysnaaday waa oo waa lagu sheegay nuur baa laga abuuray marka garbay leeyihin aduu hadda haba arkine laakin wax jira weeyaan markaa dee garbaha loo jir leh ko waxaa kaloo la sheegay inay waxlaynayaan walaw taraa id yatawafa aladiina kafaruu malaaikatu yadribuuna wujuhahum waadbaarahum waxbay garaacayaan wax waa garaacaya so wax jira maaha wax jid laho nool oo awoodle weeyaan oo maxaan ku diba kurunya wax garaacayo awoodle walaw taraa idaalimuna fi kamaraati lmawt walmalaaikatu basitu aydihim gacmoodi ay taageen gacmay leeyihin gacmay fidinayaan somalia basitu aydihim akrijuu anfusakum saasay marka gacmooda ufidinayaano macnaha waxa weeye adiladaas oo dhan ayaa ku tusinaysa iyo kayrkeedba inay markaa malaa'igtu say u sheegaan aanay ahayne ay tahay wax nool oo bani aadamkana iska dhigi karta iyana maxaan ku dhahay nuur laga abuuray jir leh muuqaal leh maxaan ku dhahay dibka garba leh saa oo alla subxana wa tacala qur'aankiisa adilada ugu sheegay wa kutubihi wa rusulihi wa antum inaad rumayso weeyaan wa kutubihi kutubtiisa la rumeeyo weeye wa rusulihi rususha la rumeeyo weeye waaye marka kutubtu alkutubu jamcu kitaab weeyaan waa ficaal oo bimacnaa mafcuula maktuba oo shaygii la qoray baa le marka kutubta waxaa looga jeedaa kutubtii allah subxaana wa tacaala usoo dejiyey ee rusushiisa rusushu khalqiga usoo diray oo loogu talagalay markaa bani aadamka in lagu hanuuniyo kuwaas baa loo jeedaa rumaynta kutubta la rumaynayo iyana waxa weeye afar shay baa markaa soo hosgelaya rumaynta afar shay baa soo hosgelaya afar afar baynu ku ilaaliyanaa sheekhu si fiican buu sharxiyey iimaan billahi waad garatay afar baa lagu ilaaliyey alimaanu bilmalaaikatina maxaa lagu ilaaliyey arbaca kutubta baynu imanayaan afar weeye kow aliimaanu biana nuzuulaha min cindi illahi xaqa in la rumeeyo soo degitaanka kutubtaasi xagga alla inay kasoo degtay oo dhab ah way rumaysa waa kow ta labaad aliimaanu bimaa calimnaa yani bimaa shaygii calimna aan ogaanay aan rumayno weeye isma magaciisa aan ogaanay minha biismihi kaalqur'aani aladi nazla calaa muxamedin sala allahu aleyh wasalam wtawraati alati unzilat calaa muusa walinjiil alati unzila calaa ciisa wazabuur aladi uutiyahu uutiihi daawuuda waama man lam naclam ismahu fanu'minu bihi ijmaalan macnaha wuxuu leeyahay waa inaan rumayno kitaabkii magaciisa aan ogaanay sida qur'anka o kale nabiy llahi maxamed lagu soo dejiyey kitaabkii tawraada nabiy llahi muuse lagu soo dejiyey injiil oo nabiy llahi ciise lagu soo dejiyey zabuur oo la siiyey nabiy llaahi daawuud waxaanaan magaciisa ogeyna ijmaal baan u rumaynaynaado inay kutubi jirto ilaahay uu soo dejiyey baan rumaynaynaa markaana maxaad ku haysaa yaa mayla socotaan horta waa kii misaad waa kii labaad wey ta saddexaad waxaa weeye tasdiiqu maa saxa min akhbaariha tasdiiqu maa shay rumayntii weeye saxa ansaxo min akhbaariha wixii akhbaarteeda ansaxay na waa in la rumeeya ka akhbaari qur'aan qur'aanka akhbaartiisa oo kale wa akhbaar maa lam yubadal aw yuxaraf min alkutubi asaabiqa iyo akhbaarta wixii aan la bedelin kutubtii hore waxaan la taxriifin baa jira oo la bedelin oo de waxa qur'aankuba ka warramay wax badan oo qur'aanku ka warramay oo kutubtii hore kusugnayd baa jira marka kuwana waa la rumaynaya oo wixii akhbaaree saxiix ah ee kutubtii hore ku sugnayd iyo qur'aanka waa la rumaynaya oo aan tabdiil iyo taxriif ku dhicin taa macnaheeduna waxa wey de qur'aanka ama axaadiista rasuulku waxay caddeeyeen bani israa'iil baa laga warramaya kutub hebel baa laga warramaya waxbaa lagu sheegaya ku qoraa qur'aanka ka warramaya maxaan ku dhahdaa axaadiista rasulka lagaga warramay tanaad rumaynaysa saddexaad waxa weeye alcamalu ku camalfal biaxkaami maa shay axkaamtii lam yunsak minha wixii aan laga nasakhin oo qur-aankuna dee markaa sugay in lagu camal falo oo lagu raali noqdo oo loo hoggaansamo xikanta aan fahanna mayaynaan fahmin waayo markaa kutubtii dhammaan qur-aanka ka horreysay waa mansuuqa waa mansuuqa oo alla wuxuu uhi waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan lima bayna yadayhi min alkitaabi wa muhayminan caley ay xaakiman caleyh ka haymanada ku sameeyey xaakimka ahi waxa weeye wixoo dhan nasakhay waa qur-aanka kariimka weeyaan marka lama ma banaana in xukun axkaamta kutubtii horreysay lagu camal falaa ma banaana waxaan saxay oo qur-aanku sugay mooyaane wax kitaabkeena ku sugan oo qur-aanku sugay oo markaa dee daliilka qur-aanka aynuu haysanno oo kutubtii hore inay saa ku tilay markaa la sugayo taasi marka waxa weeyaan dee waan raacayna qur-aankeeni baa sheegay taasina waa saddexaad ta afraad weeyaan marka afartaa shay waa inaad markaa laga hadlayo kutubtana waa inaad rumayso weeyaan kutubta rumaynteeda iyaduna waxayna siinaysaa samaraad jaliila waaweyn baa ka dhalanaya yani fawaaid baa ka dhalanaysa fawaaiddaa kow waxaa kaa alcilmu bicinaayat اllahi tacaala bicibaadihi ogaanshaaynu ogaanayno alla subxaanahu wa tacaala ihtimaamka weyn oo addoomihiisa siiyey oo muxuu soo dejiyey kutub buu usoo dejiyey qowm kasta kitaab buu usoo dejiyey kitaabkaasoo dee hanuuninaya oo xaqa ku toosinaya ilahay marka inuu ihtimaam basharka siiyey si aan berika maalin qiyaama qofna ugu cudur daaran oo odhan allahu maxaad rusul noogu soo diri wey allahu maxaad kutub noogu soo dejin wey ilahay wuxu uhi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcasa rasuulan marka rasuul baa loo soo diray kutub baa la soo dejiyey taas horta waa qodobkood qodobka labaad waxa weeyaan alcilmu bixikmat illahi tacaala fi sharci yani ogaanshaaynu ogaanayno xikmada alle ee sharcigiisa ku sugan xaysu sharaca likulli qawmin maa yunaasibu axwaalahu qowm kasta wuxuu jideeyey maxaan ku dhahay wax u munaasiba xaaladahooda oo dee xagga maaragta caqiidada waa isku mid ambiyada dhammaantood iyo rususha waa isku mid xagga caqiidada laakiin maxay u kala duwan yihiin ya xagga sharciga dhadi xagga axkaamta kala duwan yihin likullin jacalnaa minkum shircata wa minhaaja oo ummadihi dee waa xaaladooda kala duwanaa noloshooda way kala duwanayd xilliyaday noolaan baa kala duwanaa wixii markaa adduunka yilay marba waxba ma kala duwan qolo walba markaa shareeco iyo axkaam munaasib u ah ayaa alla subxaanahu watacala usoo dejiyay marka waxaynu ogaanaynaa xikmadda ilaahay ee ku saabsan sharcigiisa uu soo dejinayo marba suu kalo ugu dooray qoloba wax ugu munaasibka ah taana waynu qaadanayna waayo marka kutubtii macnaheedu waa caynkaasoo labadaa qodob baa markaa fawaaida laga gaaraya noqotay waayahay waxaa kaloo kugu xiga marka wa rusulihii rusul markaa warkeedu waa dheer yahay waqtiga lagu dhacay intaasaan iska gaabinay tacaala billahi rumayso wamalaa'ikatii rumayso wa kutubihii iyo wa rusulihii rusushiisa inaad rumayso rusushuna arusul waa jamcu rasuulin rasuulna waxaa la yihahdaa waa kii lasoo diray ee inuu cid wax gaadhsiiyo loo soo diray oo waa kaa basharkaa loo waxyoonayo ee ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay oo uu ku amrayo inuu diintiisa gaadhsiiyo oo ciddii loo soo diray uu sheego rasuulkii ugu horreeyey lasoo dirayna wuxuu ahaa nabiyullaahi nuux buu ahaa waxaana u dambeeyey nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh waayahay marka inuu ahaa nabiyullaahi nuux kii u horreeyey ee dacwadda loo soo dhiibay waxaa u daliila xadiidkii shafaacada ka hadlayay oo nabiyullaahi aadam uu odhan doono waxaa u tagtaa nuux u taga awalu rasuulin bacaahu allah rasuulkii u horreeyey uu soo diray alla subxaanahu wa tacaala maalinta qiyama laisla joogo saa odhan doona aadam isagaa markaa garaya rasuulka u horreya loo soo diray dadka inuu diinta gaadhsiiyo marka waxaa weeyaan nabiyullahi nuux baa u horreeyey in nabiyullaahi moxamed u dambeeyeyna maxaa u daliila ma kana muxamadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin ambiyada kii khatimay weeye marka waxa weeyaan kii u dambeeyeyna waa nabiyullahi moxamed salawatu ullahi wasalaamu calayh ummad kasta oo uunka soo martayna waxa weeyaan ummad hadda aan risaala soo gaadhin miyaa jirta jawaabtu waa mada ummad kastaba ama rasuul baa loo soo diray ama oo diin cusub wada ama rasuul diintii hore ee jirtay cusboonaysiinaya oo tajdiidinaya see reer bani israa'iil oo kale ama dacwaa soo gaadhay oo maxaan ku dhahay ummaddii hore lasoo diray rusushii hore lasoo diray diintoodii baa soo gaadhay cidan balaaqiya waxay soo gaadhay ma jirto maxaa u daliil arrintu inay caynkaa tahay allah baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy walaqad bacahnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allah yacni waxaan ummad kasta usoo diray rasuulan inay ilahay keligii caabudaan waxaa kaloo u daliila wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir yani maa min ummatin ummadii ma jirto ilaa khalaa fiiha nadiir yani markaa nadiir inuu jiro oo dee maaragtay oo mid u diga ina anzalna atawraata fiiha hudan wa nuurun yaxkuu biha annabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu markaa rusushaasi waxa weeyaan waa bashar rusushu waa bashar ilaahay abuuray ma laha khasaa'ista iyo tilmaamaha rabbinimo ma laha sife ilaahiyaa ma laha ee waxa weeyaan waa bani aadam allah subxaana wa tacaala u doortay marka rususha inay bashar tahay oo aanay maxaan ku idhahdaa qofka waxna tari karin waxna yeeli karaynin qur-aanka u daliilanu keenaynaa ayado ilahay wuxuu leey qul laa amliku linafsi nabiy llahi moxamed baa lala hadlaya waxaa la yidhi waxaad ku tidhahdaa laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaaa allah walow kuntu aclamu algayba lastakartu min alkhayr wamaa masaniya suu in ana ilaa nadiiru wabashiiru liqowmi yuuminuun sidaa ku dhabaanay inaan anugu naftayda nafci u hanan karaynin dhibna aan marka aan milkii karayn ilaa ilahay wuxuu doono mooyaane qaybna inaan ogayn haddaan ogahay waan badsan lahaa khayrka waxaa tiaabaa layidhi qul waxaad tidhahdaa innii laa amliku lakum daran walaa rashadan dhibna idin milkii maayo hanuunina aan idin hanuuniyo iimaanka qalbiga idinka geliyana taan awood malihi aanu inaan wax idin gaadhsiin baa markaa waajibka guya qul innii lan yujiiranii min allahi axadun walan ajida min duuni multaxada marka rusushu waa bashar kuwa suufiyada ah ee xadgudbaya waxay ku odhanayaan nebiga laguma sheegi karo bani aadam lama odhan karo waa caynkan magaciisa lama odhan karo marka iyagoo dee isle waxbaad weyneynaysaan lakin indhahay ka tuurayaan waxna weyneyn maayaan wixii ilaahay sheegay baa markaa weyneyntu halkaa dhaafi mayso ilahay baa nabiy llahi maxamed weyneeyey weyneyn qofna ugama baahna bani aadamnimada xadkeeda in la dhaafiya maaha waa rasuul ilaahay waxyooday muxamed baa ilahay qur-aankiisa ku sheegay maa kaana muxamedun aba axadin min rijaali weliba waxa weeye rajul inuu yahayna waa la sheegay wamaa muxamedu ilaa rasuulun qad khalat min qabli rusul yani waa waa rasuul lasoo diray aayad kaloo tilmaamaysana waa jirtaa inuu rajul nin yahay oo rajulnimada waa lagu sheegay ha in huwa ilaa rajulun ay marka rajulkaasna waa loo sheegay tamam marka waxa weeye waxaa ku imanaya bani aadamnimada ku imanaysa oo wuu xanuunsanaya oo waa dhimanaya oo cunna u baahan yahay oo cabitaanba u baahan yahay nabiy llahi ibraahim waa ka alla ka warramayo u lahaa waladii huwa yuطcimunii wayasqiin waidaa maridtu fahuwa yashfiin waladii yumiitunii uma yuxyiin waa kay quudinaya waa kay caafimaadinaya yuطcimunii wayasqiin haddaan xanuunsado waa kay caafimaadinaya allah wey subxana wa tacaala marka sifaadka bani aadamnimaday leeyihin rusushu ee ma aha ee bani aadamnima wax ka baxsan rasuulku wuxu uhi innamaa ana basharu milukum idinkoo kaleanahay bashar idinkoo kale ah ansaa kamaa tansawna faidaa nasiitu fadakiruuni saaad u ilowdaan baan u iloway haddaan ilaa wa xusuusiyay bu rasulku yihi salawatu ullahi wasalaamu alayh waayo marka iimaan birusul maxaa looga jeedaa maxay maxaa soo hoosgelaya illa waynu soo wada sheegnay marka iimaan bilmalaaigati laga hadlaya waxbaa soo hoosgala raba in la rumeeyo maxaan ku dhaha iimaan bilkutub iyada qudho sidoo kale iimaan birusul maxaa soo hoosgelaya arbacatu ashyaa yatadaman waxay duminsanaysaa arbacatu umuurin afar shay alawalka hore aliimaanu biana risaalatahum xaqun rumayn la rumeeyo risaaladu horta inay xaq tahay oo min allahi tacaala xagga allah ka timi horta waa in saa loo rumeeya oo ka waran qofkii risaalo kamida diiday muxuu noqonayaa rusushii o dhan mid diidu ka noqonay kaa gaal buu noqonaya markaa risaalo waaxida qofkii diida ee xitaa nabiy llahi maxamed hadduu rumeeyo laakiinuu diidan yahay risaaladii nabiy llaahi nuux ama nabiy llaahi ciisa ama nabiy llaahi muusa muxuu noqonaya qofkaasi ya faqad kafar waa khaarij can milla waayo ilahay qur'aankiisa wuxuu ku leeyay kadabat qawmu nuuxin ilmursaliin yacni qowmkii nuux waxay diideen rusushii oo hadda marka iyagu ay joogaan ee laga warramayo cidday diidan yihin waayo waa nabiy llahi nuux soo ma nabiy llaahi nuux bay diidan yihiin markaa diidmadaa nabiy llaahi nuux ay diideen macnaheedu maxay ka dhigan tahay rususha oo dhan ba inay diideen markaa ninkii rasuul diiday qofkii rasuul diiday rusushiisa ka mida waxa weeye diinta waa kaga baxayaa oo haddii qoladii nasaaradu nabiy llaahi ciise ay rumeeyeen oo nabiy llahi maxamed ay diideen gaalay ku noqdeen oo hadday qaarkood nabiy llaahi muuse rumeeyeen oo nabiy llahi ciise ay diideen waa yahuudiye oo nabiy llahi maxamed diideen gaalay ku noqdeen marka rususha o dhan waa in la rumeeyaa rususha o dhan in la rumeey noqonaysa taas waa qodobka koowaad inay xaq yihiin oo maxaan ku dhahdaa la rumeeyaa la doonaya waxay la yimaadeen xaqta athaani ta labaad waxa weeye aliimaanu rumayn biman axad aynu rumayna calimna aynu ogaana ismahu magaciisa oo man miyaa ka mid ah bismi wayna ku rumayna masalan muxuu yahay maxamedu wa ibraahim wa muusa wa ciisa wa nuux asmaadaa dee ambiyada ead ku aragsa qur-aanka gudihiisa waa inaad rumaysaa mid walba ee tafsiil aad u rumaysa oo shanta dawlcasmiga oo kale aayaad laba aayadood baa qur-aanka lagu jamciy baa la yidhahdaa waid akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum wa minka oo nabiy llahi maxamed wa min nuux wa ibraahiima wa muusa wa ciisa waa kaa la yidhi subxana wa tacaala waaya waxaa kaloo sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa biibraahiima wa muusa wa ciisa an aqiimu ddiin walaa tatafaraquu fiih marka macnuu waxa weeye wax allaale wuxuu qur-aanka ku sugan magacaan ku sugan oo dhan waa waajib calaa sabiili tafsiil in loo rumeeyo oo mid mid loo rumeeyaa waajib ah waaya oo qofkan magaciisa ogaana waa rumayna cidaynaan magacooda ogayna maxaynu ku rumaynaynaa ya si ijmaalan u rumaynaynaa ilay rusul aan looga qisoon baa jirta oo rususha cadadkoodu sidaa saxiixa waxa weeyaan qur-aanku ma koobin oo ma koobna oo laynoo wada sheegin maxaa u daliila walaqad arsalnaa rasula min qablika minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayka kuwaanaan kaaga qisoon baa jira qaarna waanu kaaga warramay taa waxay kutusinaysaa marka inay jirto rasuulaha nabiy llaahi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caley aanu garanayn alaa saliil ijmaal baa markaa loo rumaynaya si duuduub ah ta saddexaad maxay noqotay tasdiiqu maa shay rumayntii weeyaan saxa ansaxay canhum xaggooda min akhbaarihim ah akhbaarkii ansaxadee laga warramay ee lagaga warramay maxaan ku ahay rusushana wixii ansaxay akhbaartoosa ilaa axaadiis badan oo israa'iiliyaad ah oo mawduucaadu fara badan baa jira markaa wixii ansaxay ee akhbaara ee saxiixa waad rumaynaysaa markaad alimaanu birusul bay soo gelaysaa الرابع تافراد وحوي العمل كعمل فلو ويان بشريعة من مت شريعة لو عمل فلو ورسال الله صدر إلينا إننا نحن صدر منهم يجوا حاله كم يجي هو نبي الله محمد وهو يسوي خاتمهم ويكي لو ختم وانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل الله صدري إلى جميع الناس ذلك دمانتي الله صدري قال الله تعالى فرا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا كاسمك شقيني هذا ويعور واقص بايرو قالوا نوادع ولا نسخ oo qur-aankaa nasakhay waayo marka afartaas baa la dooniyay afartaa qodob hay la soco maxaa marka horaysa alimaanu bianna risaalatahum xaq risaaladahona xaq tahay waad hubaysa koow ta labaad ciddaynu ogaanay magacooda oo qur-aanka iyo xadiidka lagu sheega waa inaan rumaynaa ta saddexaad maxay tahay wixii akhbaara ee lagaga warramay ee saxiixa waa inaan rumaynaa waa saddex ta afraad maxay tahay inaan ku camal fallo shareecadii kii laynoo soo diray kii laynoo soo diray shareecadu la yimi waynaan ku camal fallaa oo nabiy llahi maxamed salawatu llahi wasalaamu caleyh marka alimaanu birusul macneed waa caynkaa waxaa markaa jira imaanu birusul waxaa u sugnaaday hamaraatun jaliila yacni fawaa'id waaweyn oo markaa laga dheefaya ayaa jirta oo markaynu rumayno oo aynu gaadhayno oo helayna baa meesha la helay maxay tahay kow alcilmu biraxmati illaahi alcilmu ogaal biraxmati illahi naxariista alle la ogaado iyo wa cinaayatihi bicibaadihi yani naxariista alle iyo ihtimaamka uu siinayo alla addoomihiisa oo u dhaqaalaynayo oo uu maxaanku dhahdaa ilaalinayo xaysu meeloo ursila ilayhim uu usoo diray arrusul rasul usoo diray liyuhduuhum say u hanuuniyaan ilaa siraat illahi ugu hanuuniyaan wayubayinu lahum ay u caddeeyaan kayfa yacbuduuna allah sibay alla u caabudayaan say alla u caabudaan u cadday lianna alcaqla albashari maxaa yeelay wuhi caqliga basharigu laa yastaqilu la gooni noqon maayo bimacrifati dalika arrintaa garashada la gooni noqon maayo oo caqligu keligii ma garan karo rasul iyo waxama suraysan karo haddaan wax kitaab loo sheegin oo rasul loo soo dirin arrintaa keligii isagu ma garan karo oo lama iman karo saas darteed ba waxa weeyaan qodobka koowaad muxuu noqday faaidaynu dheefayna waxa wey naxariista weyn ee allah subxaana wa tacala addoomihiisa u siiyey oo haddaan rusul loo soo dirin oo kutub loo soo dejin miyay hanuuni lahaay jawaabtu waa maya soo ma marka waxa weeyaan naxariisashada weyn baynu horta ka faa'iidnay ilahay inoo naxariistay ta labaad waxa weeye shukru tacaala mahadin alle subxaana wa tacala aynu mahadinayna waa ka qaadanaynaa alaa haadihi nicma aynu ku mahadinayno nicmada alkubraa weyn nicmadaa weyn oo maxay ah rusushaa laynoo soo diray taasna waa faa'idada labaad faa'idada saddexaad waxaa weeyaan maxabatu rusuli calayhim asalaatu wassalaam rususha yani jacaylkooda ayaynu ka qaadanaynaa oo faa'idada saddexaad ay noqonaysaa iyo wa tacdiimihim weynayntooda aynu rususha weynaynayno iyo wathanaa'i calayhim ammaanaynu ammaanayno bimaa shay aynu ku ammaanayno yaliiqu bihim iyaga laayiq waa u habboon oo aan xaddhaaf ahayn ida qaar baa guluwi sameeyay oo markay rusha ammaanayaan sida buusuri oo kale muxuu yihi ya akrama alkhalqi maali man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli xaadis alcamami yani cid aan kaalmaysta ma jirta buuri aan adiga ahayn siwaaka marka ay xaadiska weyna wax camimaa u dhaco adun baaban ku kaalmaysanaya ya waxaa ka mid ah hadaladiisii fa ina min juudika addunyaa wa daratiha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami waa kitaab ay akriyaan hadda burdaha yidhaha soo mataqaanin oo ay mawliidka burdaha yidhahdaan ay waado meelha ku akriyayaan inta soo akriyayso waxaasaa ku yaalla rasuulku ammaanay markaas wuxuu ku leeyahay waxaa ka mid a maxaan ku dhahdaa deeqdaada waxaa ka mid ah adduun iyo aakhiro rasuulku sheegaya deeqdaada adduun iyo aakhiro ayaa ka mid a wa min culuumika cilmigaaga waxaa ka mid a cilmi allawxi waalqalami looxa iyo qalamka waxa weeye cilmigiisa lawxulmaxfuudka iyo qalamka maaragtay waxa qadiya qadarka qoraya cilmigaagumuba ka mid ahaa oo ilahay muxuu reebay markaa ninkaas alla wax ma u reebay waxaa u reebinba rasuulkii buu ilah ka dhigay ina lilah ina awdu billahi min ashaytan marka shirki ka weyn baa kaa jira khuraafaadkaas rag dadalaya kuleeyahy reeraha xoolaha kaga dhameeya oo ku banaysanayaan wax kaga qalqalanaya arrimaha noocaas marka waa arrimaha u baahan dadku inay fahmaan marka halkan uu kuleeyahay sheekhu wasanaa'i calayhim bima yaliiqu bihim waxbuu markaa waxbuu markaa meel buu jafaya si waxa u laayiqaad ku ammaanaysa uu leeyahay oo alla subxana watacaala ku ammaanay wa inaka la calaa khuluqin cadiim baa ku rasuulkaa la ammaanay akhlaaq maxaan ku dhahdaa akhlaaq oo dhan ba yani waad ka sarraysaa wanaag oo dhan baa kor kaaga ahday ya marka ammaantu waa inaana xadkeeda dhaafsanayn waa wuxuu yii waafdalu minka lam tara qatu cayni وأجمل منك لم تلج النساء وواحد كما معقولة عيد كان فضل بدن وكان أكسن يعني إيش هذا ما قام بوش وأجمل منك لم تلج النساء وقف كان قروح بدنا يعني هو ما وهذا ما كان معقولة بين أدماء العفسنين ما كنا الأمان يعني كاسكرة أخلاقيات كون أكسن إلهي كل شيء حد شعراء هذه يقول مك إيمان يا رسول أنت بدن غلوبة سمنية طلعتك marka waxaa la doonaya rususha inaan lagu xadgudbin ee inta yihiin la dhigo waxaa jira marka hadda kuwo kuwa diiday rususha waxyaabaha ay ku diidayaan ee gaalada qur-aanka inoo soo guurinaya hadalkoodii waxay samaynayaan wax la iftiraa'aad iyagoo cinaad la imanaya markaasi waxay odhanayaan waxyaabahan ku diidayna waa basharnimada qur-anka waad ku arkaysa meelo badan iyagoo markaale waxaa noo diiday diinta aan soo galno bashar baa naloo soo diray ilahay baa ka jawaabay arrintaa shubhada noocaase khuraashiga ah aan macnaha lahayn وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كانت في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قال لي وردا marka ilaahay waxaa noo diiday inaan diinta soo gallo wixii un bashar baa naloo soo diray baa waxaa laleeyahay horta dhulka basharun baa degan oo bashar idinkun baa jooga iyo marka laga hadlayo dee dadka maarata bani aadamka dadkaan makhluuqaad kaloo jirkan waa ku noolyihin dhulka idinkaa deganoo waa degantihiin cidda laydiin soo dirana waa bani aadam idinkaa idinla mid wax insaansiinaya oo haddii dhulka malaa'igi joogi lahaydna ayaa loo soo diri lahaa ya malaig baa loo soo diri lahaa marka idinku hadda haddii malag laydiin soo diro taxamuli kari maysaan oo malaa'igta nuur baa laga abuuray oo uma adkaysan kartaan oo wejigooda eegi kari maysaan oo nuurkaa idinla tegaya markaa dacwadaa sheegateen oo basharinimadaa raad ma leh oo wax qiimaa ma laha saas ilahay u radinaya waxay dhahay in antum ilaa basharun miluna تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين